sharciga ku noqoshadiisa cutubka toddobaad markii rabbiga ilaahaynaahu idingeeyo dalka aad ugu socotaan inaad hantidaan oo uu hortiinna ka eriyo quruumo badan oo ah ree xeed iyo ree gargaash iyo ree amor iyo ree kancaan iyo ree feris iyo ree xawi iyo ree yubuus kuwaasoo ah toddobada quruumood oo idinka weyn oo idinka xoog badan oo markii rabbiga ilaahiinna uu iyaga gacanta idiin soo geliya oo aad iyaga laysaan markaas waa inaad iyaga dhammaantood wada baabi'isaan waa inaydan axdi la dhigan oo aydan u naxariisan innaba oo idinka iyo iyaga yuusan guur idindhex marin oo gabdhihiinna wiilkiisa ha siinina wiilkiinnana gabadhiisana ha u guuranina waayo isagu wuxuu wiilkiinna ka leexin doonaa aniga la socodkayga inay iyagu u adeegaan ilaahyo kale sidaa daraaddeed rabbiga cadhadiisa aad bay idinku kululaan doontaa markaasuu haddiiba idin baabbi'in doonaa laakiinse iyaga waa inaad sidan kula macaamilootaan meelahooda allabariga waa inaad dumisaan oo aad tiirarhkoodana burburisaan oo aad geedahooda asheeraahna goysaan oo aad salamyadooda xadhanna gubtaan waayo waxaad rabbiga ilaahiinna ah u tihiin dad quduus ah oo rabbiga ilaahiinna ahu wuxuu idiin doortay inaad ahaataan dad hanti isaga u ah dadgowga dhulka jooga oo dhan badnaan aad dadadka kale ka badan tihiin rabbigu idinma jeclaan oo idinma dooran saas aawadeed waayo idinku dadyowga oo dhan waad ugu wada yaraydeen laakiinse rabbigu wuu idin jecel yahay oo wuxuu doonayaa inuu oofiyo dhaartii uu awowyaashiin ugu dhaartay oo sidaa daraaddeed rabbigu wuxuu idinku soo bixiyey gacan xoog badan oo wuxuu idinka soo furtay gurigii addoonsiga iyo boqorkii masar oo fircoon ahaa gacantiisii haddaba bal ogaada in rabbiga ilaahiinna uu ilaah yahay oo isagu yahay ilaaha aaminka ah oo axdiga dhowra oo tan iyo kun qarni u naxariista kuwa isaga jecel oo amarkiisa xajiya oo kuwa isaga nacabna si uu u baabbi'iyo ayuu abaalgudkooda toos u mariyaa ka raajin maayo kii isaga nacab ee abaalgudkiisa haddiiba toos buu u mariyaa haddaba waa inaad dhowrtaan amarka iyo qaynuunnada iyo xukummada aan maanta idinku amrayo inaad yeeshaan xukummadaas haddaad maqashaan oo aad xajisaan oo aad samaysaan ayaa rabbigu ilaahiinna uu idin xajin doonaa axdigii iyo naxariistii uu awowyaashiin ugu dhaartay wuuna idin jeclaan doonaa oo idin barakayn doonaa oo idin tarmin doonaa oo weliba wuxuu kaloo barakayn doonaa midhaha jidhkiinna iyo midhaha dhulkiinna oo ah haruudhkiinna iyo khamrigiinna iyo saliiddiinna iyo taranka lo'diinna iyo ubadka idihiinna dhammaan wuxuuna ku barakayn doonaa dalkii uu awowyaashiin ugu dhaartay inuu idin siinayo oo dadyowga oo dhan waad ka baraka badnaan doontaan oo idinka iyo xoolihiinna toona lab iyo dhidigba laguma arki doono madhalays oo rabbigu wuxuu idinka qaadi doonaa cudur kasta oo isagu idinku ridi maayo cudurradii masar oo xumxumaa oo aad taqiin midnaba laakiinse kulligood wuxuu ku wada ridi doonaa kuwii idin nacbaa oo dhan oo waa inaad wada baabbi'isaan dadyowga rabbiga ilaahiinna uu gacanta idiin soo gelin doono oo waa inaydaan iyaga u naxin oo ilaahyadoodana waa inaydaan u adeegin maxaa yeelay taasu dabin bay idiin noqonaysaa oo haddaad qalbiga iska tidhaahdaan quruumahanu way naga badan yihiin haddaba bal sidee baannu iyaga u hantiri tiri karraa waa inaydan ka cabsan oo waa inaad aad u xusuusataan waxay rabbiga ilaahiinna uu ku sameeyey fircoon iyo dalkii masar oo dhan xusuusta jarribyadii waaweynaa oo aad aragteen iyo calaamooyinkii iyo yaababkii iyo gacantii xoogga badnayd iyo cududdii fidsanayd ee uu rabbiga ilaahiinna uu idinku soo bixiyey oo sidaasoo kalea rabbiga ilaahiinna uu ku wada samayn doonaa dadyowga aad ka cabsanaysaan oo dhan oo weliba rabbiga ilaahiinna uu wuxuu iyaga dhexdooda u soo diri doonaa xoon ilamaa inta ka hadhay oo dhuumatay ee hortiinna ka wada baabba'aan waa inaydaan iyaga ka baqan waayo rabbiga ilaahiinna uu dhexdiinnu joogaa oo isagu waa ilaah weyn oo laga cabsado aad iyo aad oo rabbiga ilaahiinna uu qulumahaas aayar aayar ayuu hortiinna uga ergi doonaa oo waa inaydaan iyaga mar quna baabbi'in si aan dugaagga duurku idinku badan laakiinse rabbiga ilaahiinna uu gacantiinnu soo gelin doonaa oo jeeray wada baabba'aan wuxuu idinkaga naxi doonaa naxdin weyn oo boqorradooda wuxuu soo gelin doonaa gacantiinna oo magacooda waa inaad ka baabbi'isaan inta samada ka hoosaysa oo inaba ma awoodi doono inuu hortiinna istaago jeeraad iyaga wada baabbi'isaan oo sanamyada xardhan oo ilaahyadooda waa inaad gubtaan oo aydan damcin lacagta iyo dahabka korkooda saaran hana qaadaninayaydnan siriq ku dhacina waayo taasu waxay rabbigu ilaahiinna ah u tahay karaahiyo gurigiinnana waa inaydaan soo gelin wax karaahiye ah si aydaan sideeda oo kale wax xaaraan ah u noqon oo inaad kulligood ka yaqyaqsataan oo aad iyo aad u nacdaan maxaa yeelay waxaasu waa xaaraan